magacayga waa cismaan sheekh cabdulaahi cali ku nool magaalada ceelcadde waxaan hayaa shan kun oo dollar oo loogu talagalay gurigii iyo walaalkay geeridiisii oo tacsiye ah ilaahay waxaan ka baryayaa ciddii bixisay ciddii ka shaqaysay in ilaahay dawaab ka siiyo ajrikooda ilaahay weyneeyo islaamkana ilaahay qaweeyo gaalada ilaahay jebiyo cadowgaas soo jireenka nugu hayay labiyo toban sano duulaanka wax walba oy awoodeen nugu dayay diyaaradaha miig ilaa baalkii daroon elocobter waxayna nugu duqaynin ma lahan iyagoo joogay si walba noo laynayeen noogu ridayeen hubka ilaahay waxaan ka baryayaa cadowgaas in ilaahay jebiyo islaamkana ilaahay quweeyo qarashkaasna ciddii bixisay ciddii uu macnaha ka shaqaysay ilaahay hawaabtooda weyneeyo ajrigooda ilaahay weyneeyo annagana dembi dhaaf ilaahayna siiyo sabir khayr qaba ilaahayna siiyo aniga oo wakiilka ah hooyaday xaliimo sheekh cabdulaahi oo gurigeedii uu ahaa mid ka burburay runtii waxaan lii dhiibay lacag dhah afar kun oo dollar waxaan ku mahadinaynaa dadka soo dhiibay ee bixiyey iyo dadkii u adimeeyey ee ka soo qaadayba waan u mahadcelinaynaa ilahay baa mahad iskale si guudna walaayada iyo maxaanku idhahdaa muslimiinta o dhanba waa u ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyo guushana allaha siiyo magacayga waa maxamed xasan xirsi ku sugan degmada ceelcadde kana mid ah dadkii ay doqoysay diyaaradda waxaa la siiyey lacag saddex kuna la siisay wilaayada islaamiga gado waan u mahad celinaynaa walaalihii muslimiinta ahaa oo kasoo shaqeeya iyagana oo jeebkooda kasoo baxday waxaan leenahay iyaguna waxooda wax barakaysan allah uga dhigo cumar cusmaan aadan la yihahdaa gurigan ilma agooma iska lahaa lacagtan saddex kun waa marka islaamka hor allaha ka dhigo gaalada allaha jibiyo khaasatan xarakadana hor allaha ka dhigo si guud waa u mahad celinaya xarakada intii soo aroorsi ama intii islaam ay ka imaaday aad baan ugu mahad celinaya gurigu wuu burburo hal qashin lagama harin gurigu burburo hantida taalli iyo wixii helibaa burbureen بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما بعد أولا waxaa mahad iyo amaan iska leh Allah subxaanahu wa tacaala naga dhigay dad muslimiina nana makaniyey goobtiisan inaan annagoo caafimaad qabno isugu imaano goobtiisan goobaha barakaysan ka mid ah uma waxaa mahad kale aan u celinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ah walaalahanna nagana qayb qaatay murugadii iyo dhibaatadii inoo geysatay gaalada Kenya naga soo gaartay dadna nooga laysay degmada ceel cadda noogana burburisay hanti fara badan walaalahana muslimiinta ah ee ka murugooday kadibna nagala qayb qaatay waxaan leenaha iyagana miisaankooda iyo xasanaadkooda allah ugu kabo ajir ajir iyo xasanaad fara badan allah siiyo intii haddii meesha khasaaraha ka dhacdayna hore looga tacsiyeyey waana ilaahi subxana watacaala waanan ka rajaynaynaa agtiisaan khayr fara badan ka rajaynaynaa lacagta lagu wareejiyey waa lacag laba kun oo dollar weeyaan waxaana igu wareejisay wilaayada gobolka gado anigoo magacayga la yidhahda cabdikariin maxamed xaashi kana mid ah dadka degan wilaayada ceelcadde dadka ay weliba gaalada duqaysay walaayadu waxay nagala qayb qaadatay dhibkii la soo gaaray waa mahadsan yihiin ilaahay maadii waxaan ilahay uga rajeynaynaa khayr fara badan walaayadana waa ku mahadsantaha laade gaaladana waxaan leenahay dee waxba naga miid naqanin insha allahu tacala waa ogna waxa aad noo haysaan iyo cadaawadiina lacagta la isiiyeyna waa kun doolar kenyo way ka shalaayi doontaa insha allahu tacala waxay noo geysatay mana deynin doono haddii allah anigoo ah maxamed aadan cabdi degan degmada ceelcadde ka mid ah dadkii doqaysay diyaaradaha kenya walaayada islaamiga ee gobolka gada waxay isiisay lacag toddoba boqol oo dollar ah ilaahay baa mahadsan kadibna walaayada islaamka ayaa mahadsan